waxaan halkan ugu tacasiyeynayaa xildhibaanada aamina maxamed cabdi iyo nabadoon cabdulaahi ilaahay inuu u naxariisto ayaan ilaahay ugu baryaynaa qabriga waasaca ilaahay uu u dhigo janatulfirdows oo ilaahay ka waraabiya waxaan halkan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ahalka iyo ummadda soomaaliyeed iyo xildhibaanadaas oo qof mas-uuli ahayd waxaan leeyahay dhammaan sabar iyo iimaan allah ka siiyo ahalka iyo qaraabada ana waxaan ilaahay ugu baryaa in uu ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo waa inaga wada geeriyootay soomaaliyay ka wada geeriyootay qadarkana waa iska qoran yahay waxaa kaloo aan sidaasoo kaleenta ugu tacsiyeynayaa dhammaan dhallinyaradii iyo dadkii meeshii hore ay dhibaatada ka dhacday ee magaalada beledweyne igana ku geeriyooda waxaan leeyahay dhammaanteed intii soomaali ah ee qaraxaas iyo dhibkaas dhacay ku geeriyooday ilaahay ha u naxariistaan ilahay aan u baryaynaa xildhibaan aamin maxamed cabdiwaxay ahayd xildhibaanad qaran khaasatan ani habarre ay ahayd maanta hadal badan ma samayn karno laakiin waxaan ugu tacsiyeynayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed khaas ahaan fiimilka ee ka baxday dhammaan waxaan u dirayaa tacsiya wallahi aamin maxamed cabdi aniga waxaan isbaranay muddadii laba kun iyo laba iyo toban markii ugu horreysay ay noqonaysa xildhibaankii dowladdii xasan sheekh maxamuud muddadaasaan isbaranay iyadoo markaas hay-ad ka shaqaynayso ka hor waxay ahayd maamulo iskuulkii shacabdisamed ay ahayd macallin waxay ka soo noqotay dugsiga sare almazal waxay ahayd gabar wax baratay oo aqoonyaan ah ilaa heer master digrii gaartay muddo laba teeram ay noqotay xildhibaan waxay ahayd qof bulshada aad ugu dhex jiro maaragtay aad u qiimo badan marka ilaahay waxaa ugu rajaynaynaa inuu qabrigeeda u waasiciyo jannadii firdowsna inuu ilaahay ka waraabiyo ilaahay idinka qof walbo meeshay maantay aaday oo gurigii maaragta allaah uu noo wada waday ayaa aamino aaday laakiin waxaad ogaatiin dhammaan shacabka soomaaliyeed aamino waxay ahayd qof siyaasiyada keliya ma ahayn waxay ahayd qof cadaaladda u dooda qof cod u ah kuwa codla'aanta ah aamino waxay ahayd qof ku daba taagnaay inay kasal gaarto maaragtay dulmi muwaadin soomaaliyeed lagu sameeyey aamino waxay u doodayda xaquuq aamino maantay ciddii dishay ayagu kolley waxay isleeyihiin guulaa gaarteen laakiin shacabka soomaaliyeed waxaad ogaatiin qof walbo muwaadin soomaaliyeeda maanta meeshay aamino martay inaad mari doontiin haddii si wada jira looga soo maaragtay looga soo horjeesan dad badan ayaa meelo badan iyo meelo badan u saarinaya laakiin halka aamino maanta lagu dilay waa meel lagu tuhmaynin cid walbo xogaha lahaayo iyo maaragta xogta a ahayno iyo xogtana soo gaaraydaba intaba aamino waxay caddaynayaan tuhun badan dilkeeda runtii waa geeri aad iyo aad noogu xanuun badan waa mid aad iyo aad noo danqisay aamina maxamed cabdi waxay ahayd gabarh xildhibaanad ah ehel ah saciim ah culamo ah ayay ahayd aad iyo aad waa geeri noogu naxdi badan ilaahay waxaan u rajaynaynaa marka ugu horrayso kitaabkeeda midigta allaha ka siiyo aakhirana jannadaad allaha geeyo ehelkii iyo qaraabadii ay ka tagtayna samar iimaan allah ka siiyo dhammaanteen ummadda soomaaliyeed